baxniintii cutubka labaad markaasaa waxaa tegey nin reer laawi ah oo wuxuu guursaday gabar reer laawi iyana ah markaasay naagtii uuraysatay oo waxay dhashay wiil oo markay aragtay inuu ilmo wanaagsan yahay ayay qarisay in saddex bilood ah oo markay in dambe qarin kari weyday ayay waxay soo qaadday abxad cawsduur ah oo intay dhoobo iyo dhaamuur ku malaastay ayay wiilkii ku ridday oo waxay dhex gelisay duur webiga qarkiisa ka baxay walaashiisna waxay taagnayd meel ka fog inay ogaato waxa isaga lagu samayn doono markaasaa gabadhii fircoon webiga timid inay ku maydhato gabdhihii addoommada u ahaana waxay socdeen webiga dhinaciisa markaasay iyadu waxay aragtay abxadda duurka ku dhex jirta oo waxay u dirtay gabadhii addoonta u ahayd inay u keento markaasay furtay oo waxay aragtay wiilkii oo bal eeg yarkii waa ooyey kolkaasay u naxariisatay oo waxay tidhi kanu waa carruurtii cibraaniyadda midkood markaasaa walaashiis waxay gabadhii fircoon ku tidhi ma kuugu yeedhaa naagaha cibraaniyadaha middood inay kuu nuujiso ilmaha gabadhii fircoonna waxay ku tidhi iyadii haah tag gabadhiina way tagtay oo waxay u yedhay yarkii hooyadiis markaasaa gabadhii fircoon waxay ku tidhi iyadii tag oo ilmahan qaad oo ii nuuji oo anna waxaan ku siin doonaa mushahaaradaada markaasay naagtii yarkii qaadday oo nuujisay yarkiina waa koray markaasay u keentay gabadhii fircoon oo wuxuu noqday wiilkeedii oo waxay magaciisii u bixisay muuse oo waxay tidhi maxaa yeelay anaa biyihii ka soo bixiyey oo waayahaas markii muuse weynaaday waxay noqotay inuu walaalihiis u soo baxay oo uu fiiriyey culaabta saaran markaasuu wuxuu arkay mid masri ah oo dilaya mid cibraani ah oo walaalihiis ka mid ah markaasuu iska fiiriyey xagga iyo xagga oo markuu arkay inaan ciduna joogin ayuu masrigii kow kaga siiyey oo ciidda ku qariyey markaasuu haddana maalintii labaad soo baxay oo wuxuu arkay laba nin oo cibraaniyo ah oo isla dirinaya oo kii gardarnaa buu wuxuu ku yidhi war maxaad u dilaysaa wadayga markaasuu wuxuu yidhi bal yaa amiir iyo xaakim nooga kaa dhigay ma waxaad doonaysaa inaad ii disho sidaad u dishay masriga markaasaa muuse cabsaday oo wuxuu is yidhi hubaal wixii waa la ogaaday haddaba markii fircoon waxaas maqlay ayuu wuxuu doondoonay inuu muuse nafta ka qaado laakiinse muuse waa ka cararay fircoon hortiisii oo wuxuu degay dalka midyaan oo ceel buu ag fadhiistay haddaba wadaadkii midyaan wuxuu lahaa toddoba gabdhood intay ceelkii yimaadeen ayay dhaamiyeen oo barkedihii biyo ka buuxiyeen inay waraabiyaan idihii aabbahood markaasaa arijirro yimaadeen oo ka eryeen laakiinse muuse intuu istaagay ayuu caawiyey iyagii oo idahoodii u waraabiyey oo markay u yimaadeen raacuu'eel oo aabbahood ah ayuu wuxuu ku yidhi waa sidee maanta waad soo dhaqsateene markaasay waxay yidhaahdeen midkoo masri ah ayaa naga samata bixiyey gacantii arijirrada oo weliba biyuu noo dhaamiyey oo idaha isagaa noo waraabiyey markaasuu wuxuu gabdhihiisii ku yidhi isagii meeyey dee maxaad ninkii uga soo kacdeen u yeedha kibisaa cune muusena raalli buu ka ahaa inuu ninkaas la joogo oo isagu wuxuu muuse siiyey gabadhiisii siforaah oo waxay u dhashay wiil markaasuu magaciisii wuxuu u bixiyey gershoom waayo wuxuu yidhi qariib baan ku ahaa dal qalaad oo waxay noqotay in waayahaas badan dabadeed uu boqorkii masar iska dhintay reer bani israa'iilna addoonnimada aawadeed ayay ula taaheen oo way ooyeen oo oohintoodiina waxay gaadhay ilaah addoonnimada aawadeed ilaahna waa maqlay cabaadkoodii markaasaa ilaah xusuustay axdigiisii uu la dhigtay ibraahim ee isxaaq ee yacquub markaasaa ilaah arkay reer banu israa'iil ilaahna wuu ogaaday xaalkoodii